caashay wax badan baan aan adigoo maqan oo aan idaacadda joogin nari caashe iyo caweyska kusoo dhowaada bal caweyskii iyo caasha aan idin kala baxo anigana waxaan colaadoo dhihi lahaa waa caweyskii iyo caasho iyo colaad marka waa triblec bay iyo noqonaysaa caawa iyo caawa waa afar colaad marka waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington qodobada aan barnaamijka caawa idinku hayana waxaa ka mid ah qoys reer britain ah oo orodyahanka caanka ah ee caalamiga ah ee soomaaliyeed ee moo faarax uga mahadceliyey lacag ka badan saddex milyan oo dollar oo ay ku guulaysteen dhowaan nin laxaad kala oo aan lahayn labada gacmood iyo labada lugood oo soo gabagabeeyey safar dhinaca dabaasha ah oo uu ku soo maray dunida oo dhan waa arrin cajiiba qaybta dambe ee barnaamijkana waxaan idinku maqashin doonaa waa kooxda dallinta waayaha cusub oo aan caawana qayb kale idinka maqashiin doono waraysigaan dhowaan guddoomiyaha kooxdaasi shiinaah khayaaran kula yeeshay xarunta v o eda ee magaalada washington waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington lamaana u dhashay waddanka britain oo ku guulaystay bakhtiyaa nasiib lacageed oo ay tiradeedu ka badan tahay laba milyan oo bawn oo u dhiganta in ka badan saddex milyan oo dollarka maraykanka ah ayaa guusha ay ku guulaysteen lacagta intaa la eg waxay uga mahad celiyeen orodyahanka caalamiga ee soomaaliyeed ee mo faarax oo ay sheegeen inuu isagu ugu wacnaa nasiibka ay ku heleen lacagta intaa la eg ee lamaanahaasi ka owday albaabadii fakhriga waxaa laga yaabaa dhegaystow inaad markiiba isweydiisaan siday wax u dhaceen waxay sheekada u dhacday horta lamaanahani waxaa la kala yidhahdaa lepi iyo alisder macri lacagta ay ku guulaysteenna waxa ay dhan tahay cadadkeeda oo guud laba milyan boqol konton iyo sagaal kun lix boqol lixdan iyo afar bawn taas oo ay ku heleen tikidkii guusha ee lacagta intaa la eg oo ay reer britain oo dhan qaarna ay isha ku hayeen qaarna ay raadinayeen sidii ay jeebkooda ugu soo dhici lahayd macri ayaa markii ay lacagtaasi ku guulaysteen waxay tidhi waa hubaal inay tani suuro gelisay nasiibkayga iyo midka moo faarax oo isbiirsaday waxaan u farxay bay tidhi si aanan weligay u farxin noloshayda waxay sidoo kale tidhi inta badan odaygayga ayaa bahasha cayaari jiray hase ahaatee maalinta aan heli doono lacagtan ayaa anigoo saf ku jira oo la sheekaysanaya saaxiibaday ayaan is idhi waxay kugu kacaysa ma lehe maad shilmaadkan yar ku fiirisid oo tikid kale aad iibsatid waaw waaba kii nasiibka u siday reerka waxay tidhi xitaa ma aanan hubin in tikidkani uu yahay midkii guusha markaasaa haweeney iga dambaysa waxay igu tiri bay tiri maad wacdid oo hubisid markay hubisay ayaa halkaasi uga caddaatay in tikidkani uu yahay tikidkii guusha ee lacagta ka badan labada milyan ee bawn waaw haweeneydani waxay sabab uga dhigtay mahadda ay qoyskoodu u celinayaan eh, cayaaryahanka caalamiga ah ee soomaaliyeed ee mo faarax in nasiibka ay lacagtani ku heleen uu ku soo beegmay xilli uu isaguna guul taariikhi ah gaaray marka waxay tidhi moo faarax waxa uu ku guulaystay laba tartan oo laba biladood oo dahaba uu ku helay gudaha waddanka anigana laba milyan oo bawn ayaan ku guulaystay waa mahadsan tahay moo faarax reerkan waxa ay isqabeen siddeed iyo labaatan sano waxaana ay leeyihiin afar caruura iyo afar ey waxaana ay sheegeen in waxa ugu horeeya ay samayn doonaan oo ay lacagtaasi ku iibsan doonaan in ay noqon doonto inay ka guuraan guriga ay hadda degan yihiin oo ka kooban afar qol oo ay iibsadaan mid ka weyn oo nafis leh allay leh maxaa idinkoo leg iyo dheeraad heli kara aada luqunta u baryaysaan waxaa dhegaystow laga yaabaa in qaar badan oo idinka mid ah oo barnaamijkan caweyska washington caawa dhegaysanaya weliba dadku isku si ilaahay uma wada abuurine kuwa gacmo iyo luga dhaadheer uu ilaahay ku manaystay haddana laga yaabo inaanay weligood iskuba degin in ay biyo galaan oo ay dabaashaan caawa waxaan idin hayaa fursaddiinnii ugu horraysay ee aad bal naftiinna ku tijaabin lahaydeen inay biyaha sida lulumaha u dhex mari kartay iyo in kale nin u dhashay waddanka faransiiska oo lixaad kala oo ay gacmaha iyo lugahaba ka maqan yihiin ayaa safar dhinaca dabaasha ah ku soo maray dunida oo dhan waxaa la yidhi rabitaanku waa xoog isku kalsoonaantuna iyadaa wax waliba ku ah oo bado iyo buuraba kaa tallaabin karta maxamed colaad xasan oo barnaamijka caweyska washington igala qayb galaya ayaa sheekadaasi noo haya maxamed caasho ninka waxa uu dhashay dalka faransiiska waa afartan iyo afar jir waxaa lagu magacaabaa philip croyson waa garta waxa uu labada lugood iyo labada gacmood uu ku waayey shil xun oo uu galay sannaddii kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii muddo siddeed iyo toban sannadood haatan laga joogo waaw salaamaad haye marka haatan ayuu soo gebagabeeyey dabaashii uu dunida oo dhan ku soo maray isagoo ku soo gunaanaday biyaha qabowga badan ee u dhexeeya maraykanka iyo ruushka waxa uu safar dabaal ah ku soo maray inta u dhexaysa maraykanka iyo aasiya dabcan waa badda basifiga eh, in ka yar laba saacadood ayuu safarkaasi ku qaatay ilaa iyo afar mayl meelaha ayuu dabaashay Eh, waxaa kaloo la yaab lahayd caasho in wejigan eh, ugu dambeeyey ee safarkiisa uu ku soo maray dunida oo dhan dabaasha biyaha qabowga badan ee u dhexeeya alaska buuraleyda dalka maraykanka iyo dalka ruushka ayuu inta u dhexaysa ku maray waaw safarkaasna waxuu ku qaatay shan iyo toban daqiiqadood oo qura horey wuxuu ninkan dabaal ugu soo maray hirarka isku xira badaha aasiya yurub afrika iyo maraykanka marka sidaaba loo loo aqoonsaday inuu yahay nin socdaal dhinaca badda ama dabaasha ah ku soo maray dunida oo dhan waa gartay marka sidee ugu suuro gashay ninkan oo aan gacmo iyo lugu lahayn inuu badaha intaa la eg uu dabaal ku soo maro oo weliba qaar qabow iyo kuwo baraf ay ku jiraan cashay waxaaba ku jira buuraha alaska iyo Rush- rushiya inta udhexaysa oo oo xitaa dadka caadiga ee maraakiibta raaca ama doonyaha casriga ah ku mara waa ku ay qabowga ka waa sheegtaan kuwa iga yaabay siduu kusoo malaha uu soo taraaraxay kaasi dabaal ma ahayn malaha Een, cajiib bay ahayd wax lala yaabay ahayd ninkan wuxuu adeegsadaa eh, qalabka dabaasha ee gacmaha iyo lugaha oo dabcan isaga loo dheereeyey maadaama uusan lahayn xubno uu ku- oo- ku xajisto dabcan waad arkaysay eh, orodyahankii reer koonfur afrika ee ciyaarihii dhowaa ee olombikada ee london ordayey isagoo eh, lugo macmila wata oscar eh, bostorius uradka afarta boqoloo mitir buuna ordayey marka haddii kaa orday kanna gacmihii buu ku dabaashay
waa cajiib marka ma aha markiisii ugu horreysay ee ninkan eh, croyson la yidhahdo uu arrintaa isku dayo waxa uu sanadkii labada kun iyo tobankii uu dabaashay masaafo lala yaabay soddon iyo afar kilomitir ayuu dabaashay eh, eh, eh, janalka la yidhahdo english janal ee badweynta atlantiga ee u dhexeeya koonfurta england iyo waqooyiga dalka faransiiska saddex iyo toban saacadood ayuu dabaalanayay waaw Oo.
oo isku xiran oo xiriir ah waaw marka waxaa ka dambeeyey eh, waxaa la leeyahay ninkan waxa uu galay tababar waali ah oo soddon iyo shan saacadood ayuu toddobaadkii qaadanayay muddo laba sannadood ah waxna uu bartay sidii uu ugu dabaalan lahaa xubnihiisan cusub ee macmalka ah macnaha tababar waaliba waxaa loola jeedaa tababar khayrul caadiya tababar kheyr alcaadi waanu buu qof galay walba kari karin isagoo gacmihii iyo lugihii macmalka sita ayuu tababar dabaasha ah oo qof walba aanu kari karin soddon iyo shan saacadood buu toddobaadkii tababarkaa ku jiri jiray muddo laba sannadood buu waday qaarna waxaa laga laayahay toddobaadkii oo dhan hal saac wax lamid waa tahay aan colaad marka waxaad iga warantaa ninkan ma la weydiiyey sababta ninkan oo aan lixaad lahayn uu ku doortay inuu dabaasha oo aad og tahay in xitaa dadka gacmaha iyo lugaha le qaarkood ay ku adag tahay inay dabaashaan casho waa lala yaabay sheekadan waxay xataa een, na xusuusinaysaa in dad fara badan oo lixaad kale oo lugihii gacmahoodii leh haddana xataa aan shaqo aadi karinoo noloshoodii waxay kusoo dhacsadaan xataa ka wahsanaya inay jiraan dabaal ha joogteen marka wax walba niyaddii ku xiran tahay waa garan Een, caasho waxaa la leeyahay ninkan ula tacaalayay caloolxumadii iyo murugadii uu ka qaaday shilkii uu xubnihiisa ku waayey ayaa dalxiis badan isaga jiray oo ay eheladiisa ku caawin jireen si loo ilowsiiyo dhibaatadii soo martay waa garta marka maalin maalmaha ka mid a isagoo ku sugnaa badda atlantiga inta u dhexaysa faransiiska iyo england aan soo sheegnay ayuu daa- daawaday gabar halkaa dabaalaneysay oo iyadana janalka ingilishka ka gudbaysay marka arrinta ayaa soo jiidatay oo rajo gelisay buu leeyahay Eh, wuxuuna ku fekeray in gacmihiisa iyo lugihiisa macmalka ah uu adeegsan karo oo uu dabaashaa ka qaybgeli karo raja ay gashay buu yidhi markaa shan iyo toban sannadood baa laga joogaa xilligaa rajadu ay gelayso hadda waad aragtaa eh, maanta waa isagaa dunida oo dhan dabaasha ku soo maray ee loo badweyn u aqoonsaday babacdhigaya oo baraf iyo buuro leh Ah, si wanaagsan
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana shan iyo labaatanka bisha ogost ee sanadka laba kun laba iyo toban
Allahayn, Allahayn, Allahiina uma allaaweyn ahaa allihiinna uumaa weyn casaaqdayna bixiyaa weyn adduunyada idilkada keeyaa weyn qof walba ayaan iyo cajashi asteeyaa weyn iftinkiiyo aragtida allaha abuuraa weyn axadiina axad kale ama bada urug iyo nolol adag allaha iqaabaa weyn amniga dhammaantiis allaha sineeyaa weyn inaan dayo dhibaatada agtaadana ka fogaada arxankaada ka dheeraada allaha eheeyaa weyn aqoontiiyo garashada allaha isiiyaa weyn
toddobaadkii hore waxaan dhegaystayaal barnaamijkan caweyska washington aan idinku maqashiyey waraysi aan dhowaan xarunta v o eda magaaladan washington aan kula yeeshay guddoomiyaha kooxda dhallinta waayaha cusub shiine cabdilaahi cali shiine akhyaar oo iiga sheekeeyey taariikhda iyo heerarka ama marxaladaha ay soo martay kooxda caawana qayb kale ayaan idinka hayaa waraysigaan la yeeshay shiine shiine soo dhowow mar kale caashaan mahadsantahay waa dhowahay tusaale ahaan hobolladii qaranka waa beri ee soomaaliyeed oo ah qaybtii ugu weyneyd ee fanaaniinta soomaaliyeed ay ku wada jireen oo ahayd kooxdii matalaysa qaranka soomaaliyeed tusaale ahaan waxyaabaha inta badan ay sheegaan kuwa hadda nool qaababkay u samayn jireen suugaanta waxay sheegaan in markay meel wada fadhiyaan in adigoo shiina ah ay kugu soo dhacayso arrin kugu taagan oo kale ama murug ama farxad ha ahaato in inta wax kugu soo dhacaan aad dhowr erey isku keento ninkii kale dhinacaaga fadhiyey uu qaar ku daro kii kale uu qaar ku daro sidaas ay heestii ku dhisanto oo qaarna ay markaas muusiga saaraan ma qaab noocaasoo kale aad u samaysaan mise heesta marbo qofaa soo sameeya qof wuu fiiriya qaab nooc broseskee u martaan horta caashay hadda saa ii sheegtay waa runtii anaguna waxaa la yidhahdaa jugayn waa qof halkaa dhaafin waayo loo dhaafiyey runtii caqliga saliimkaa dhahaya moogta macnaha inaa hees bilaabo oo wadi waayo oo kale caasha ada ag fadhiyo iigu dar macnaha ii sheeg waa waa macnaha waa waa waa waa garan karnaa moogta waa wax aad ku adkaaya dadkii laakiin waa kaga bedelanaha annagu oo waxaan kaga bedelanahay wixii qof ha sameeyo anugu ha sameeyo digriyo ha sameeyo lixila ha sameeyo buraan filis ha samayso laakiin waxa la sameeyo ama dalmar iyo hodan ha sameeyaan waxa la sameeyo shaksigaa sameeyey shaksigaa sameeyey kuma ammaanna asagu ee kooxda ku ammaanan bulshadana waxaan u muujinaa in kooxda ay tahay waxa sameeyey barnaamijkan heestan diyaariyey oo runtii sharafna ayaga u tahay annagiina waxaan ahayn dad iskugu ta sababta xataa heesaan markaan qaadayno hadd markii qof nagamid a hal heesow qaadayo uguma qorna magaciisa kuma qorna waaya as waa ku qorna waan arka marka taas macna waxay naga tahay war hadde qofkii heesta qaadaya fanaanka codka lahaa ummadda heesta ka gadayey haddii magaciisiiba uu kooxda uga tegey oo kooxda macnaha shaqo koox ka dhigay ninka afarta erayo geeraarkaana qorayna dee macnaha inuu la soo shir istaaga anaa qoray waa waxa macnaha waa laakiin ummadda somaaliya waxaa sharaf sharaf noo ah in farxadna noo ah ummaddan aan la wadaagaynaa in heesaha ay wada yihiin heesa waayaha cusub waayaha cusub ay u sameeyaan ummadda soomaaliyeed siday ugu wacyigelin lahaayeen marka maxaa keena fikradaha ku saabsan inta badan heesihiinu ama waxaad tihiin dhalinyaro soomaaliyeed oo marka soomaalida qaar ay sife idinka bixinaysa waxay idinku tilmaamaan inaad tihiin inaad lamid tihiin kooxdii s y l oo kale oo ah dhalinyaro soomaaliyeed oo kacday oo xilli adagoo loo baahan yahay kacday marka markaad fiiriso heesihiina marka aada loo dhagaysto qaar waxaad aad uga hadashaan al-shabaab qaab waxaad uga hadashaan gudniinka fircooniga qaar waxaad uga hadashaan waalidka qaar waxaad uga hadashaan gabdhaha soomaaliyeed marka markaad heesahaasoo kale aad samaynaysaan ra'yiga ama gaaxda hore maxaa keena ma waxaad markaas idiin muuqdaad arkaysaan ma qofaad ugu soo halqabsataan ma bulshadii guud dhaqankeedii guud aad arkaysaana maxaa idinku soo horida heesaha markaad samaynaysaan runtii caashoy soomaaliya ma jidho ma xilligan wasaarad u qaabilsan hanuuninta oo runtii ama ama iisheeg u diyaarsan barnaamijyo u samaysay xilliga anagu soo kornay waxay ahayd xilli dadku ay noo ummaddu noo baahan tahay oo boosaska noocaas aan buuxin karno waayaas waxaan u asaasnay in aanu baahida loo qabo in ummadda laga wacyigeliyo xaaladaha jira ama lagu baraarujiyo inaanu u daboolno runtii marka hees walba waxaa lagu sameynaya waxaa ahayd markaas waxaanu arkaynay bulshada inay ku tahay halis ama wax bulshada u ahayd in lagu dhiirogeliyo runtii marka dareenka marba ku xiran tahay oo shucuurta qofku mar walba waa shucuurta qofka waxa xukunta runtii ma ahayn waxa layska yiri laakiin waxay ahayd in ummadda dhibaatada jidha ka mid baanahay mar walbaan dareemi karaa maanta markii layihahdo boqol qofaa doon kula tagtay libiya waa dhib isaameynaya waa oo ka naxaayo dhibka noocaasa qof iga sheekeyn maayo anaaba dareemi karaba waaya asu dhimaan dareemi karaa markii la yidhaha maanta aidis baa dalki waa waddan iska furan qof walba ciidama iska geysanaya qof walba iska tagaaya burcabadeed baa dhan kale ka qasaysa cidda rabta keensanaysa ayaguna oo maafiyadooda ah dadka waxaa isdhex maraya oo dhan caafimaadka halisa u tah waxaan dareemi karnaa in mar walba idaacadaha aan saafi o kale ka dhegaysano dad baa aidis qaba dad baa aidis laga wareysanaya dad xataa dadka qaar oo u bareera inay dadka aidiska inay qabaan u sheegaan oo kaga mahad celinayno barnaamijka noocaas kalena halista ay leedahay waa midaan dareemi karno waxaan dareemi karnaa in gabdhahanaga maalin walba meelaha lagu kufsado xuduudaha lagu kufsado oo nimanka kufsanaya ay caafimaadkooda aysan protection isticmaalin cudur gudbinayaan waa waxaan dareemi karno marka dhib walba gudninkii oo kale gudninkii fircooniga oo kale waa halis na saameyn kardha oo annaga rag ahaan aan u dareemi karno oo runtii marba aanu goobjoog ka ahaan karno ama saaxiibadan ku dhici kadha ama soomaalidha ku wada dhici kadha ama gabdhihii marba aanu dareemi karno markii xanuun kuu qabto ama caadadii dhibto ama ama nolosha waxa aad marka qaar markaa aragtid gabar caawa arooso aan faraxsanayn oo caawa afka xanaaqsan oo dhahaysa cilaanka dib igu dhiga halkaana cilaanka halaga dhaqo midkan ugu begi si waqtiga u lumiso waagu ugu baryo macnaha markaad tirahda maxaa kugu dhacana ku oranaysa waxaan ka baqayaa dhibdhibka isugaya halka dunida kale gabdhahooda marka la guursanayo ay farxad la joogi waayaan zaaid iyo adaa ku watee toddobaadyadii dhowaa waxaan barnaamijkan caweyska washington laftarkiisa aan kasii daynay gabar aroosa oo xanuunsanayd markaa keli laga hayay oo intay cisbitaal tagtay istir intaad arooska gaarin xoogaa bal maalmaha arooska aad tahay ma soo bixbixi kartida bal isa soo yara baar la yiri dhakhaatiirta yidhaahdeen waxaad joogaysaa cisbitaalka oo xaaladda caafimaad kuuma saamaxaysin arooskaagi xilligaas uu qabsoomo ay ku dhaarantay tir arooskaaga xilligaas kama dib dhacayo oo cisbitalkii uu suuro geliyey in xafladdii arooska loogu qabto cisbitalka Fiir.
oo iyadoo bareello lagu sido gaari lagu sido Si fiican, si xafladeedii fiican, arooska meesha si ka dhacday fiican, si fiican tan adaa goobjooga ummadda kale inta goobjoog u taha ka warran marka oo gudniinka ku saabsan marka waa halis aan iska qarin karin Ee, marka waxyaalaha noocaas oo kaleeto waa wax annagana saameynaya ee, mar walbana si gaar ah noo taabanaya inaanu bulshadii aanu u soo bandhigno ee, dareensiino wax laga sameeyo w- muuqaal laga diyaariyo Ee, marka waa waa waana ujeedkanaguna waxaa weye in dhibkaas aan dareemayno ummadda aanu la qaybsanno aanu ka wacyigelino shiina markaad fiiriso anigoo kale en, heesaha waayaha cusub aadaan u dhagaystaa en, sida aan hore uga dhawaajiyey heesta allaa weyn oo kale en, dalka waxaa haleeyay hees la yidhaahdo kale hees nabad la yidhaahdo birimagaydo dhibaatada iyo heese kaloo fara badan heesahaasi markaad fiiriso music casrina wuu saareen sidaad horeba ka dhawaajiso dhallinyaradaad inta badan aad taarget garaysaan ama focuskiinu yahay marka musiga kooxda idin samaysaan ama waayaha cusub bay ka tirsan tahay mise waa dad banaanka ka jooga kooxda waayaha cusub oo idin caawisa Eh, runtii waayaha cusub eh, wax walba eh, waa kan production jira waaye oo wax walba maqal iyo muuqaal ayagu isku dhex ceshada oo ayagu isla diyaarsada sida ereyada hadda kaala hadlay oo kale tanna waa loo wada qabtaa laakiin way jiraan marka qaarkood oo kale in eh, shakhsiyaad eh, kenyaan oo kale ama shakhsiyaad soomaali kaleeto aan uga maarmi weyno inay hawshaas nala qabtaan ay nala diyaariyaan En, markaan daawanayno inta badan en, waxaa la geliyaa en, youtube-ka la geliyaa heesaha aad samaysaan oo halkaasi en, dad badan ay ka daawadaan muuqaaladiina iyo heesihii wada socda En, tusaale oo kale en, kooxdu markaad aragto inkastoo dhammaantiin aad tihiin dhalinyaro yaryar oo weliba qaar aada usi yaryaroo kaa yaryar aan ku arkay haddaan qaldaneen muuqaaladooda aan ku arkay waxaad moodaa in ay heesaha marka ay qaadayaan ay dareemaan tusaale kale waxaan daawaday heesa aad leedahay inaad adigu hadlaan malaynayaa ha isdilan walaalo oo markaasaad moodo in qofka aad la hadlayso uu ka hor joogo Si fiican.
markaasoo kale maxaad dareentaa runtii e, waa waa waa waa dareemi kara waxaa weeye e, dee wixii ka dhacay e, tiyaatarka ama shaam uu ka dhaco kale E, sababtoo ah waxaan kaga hadlaynay heestaana ka horreysay ee soo baxday E, laakiin waxaanu arkaynay e, hees waxaa ka arkaysay wiil bamka u shakaalan yahay oo meel dad dhooban yahay gaadgaadaya oo markuu dad kala waayo gabar cajiinka loo diray dabagelaya sus kugu qarxiyo oo jannada jannadii uu sheeg- loo ballan qaado suu beer dareen
waxa lagu daboobaa nafta lagu dabiibaa dabsan lagu haleelaa aadinko daryeelo ninkinana ilaalsho qaaraxa iska daaye waxa lagu daboobaa nafta lagu dabiibaa dabsan lagu haleelaa aadinko daryeelo dadkinana ilaalsho qaaraxa iska daaye
haysdadin walaalo walaalo walaalo dambi ilaaha gelin walaalo hadudin dadka dhanaahanen haysdadin walaalo walaalo walaalo dambi ilaaha gelin walaalo hadudin dadka dhanaahanen
marka taas maxaa kaga hadlay marka waxaa ahayd ninkii mar walba marka ee, ii sheeg ee, waan la hadlaayey ee, inaanu fariinta ku- aan ku qanciyo waxaa inuu jinno lagu gelayn laakiin dadka hadlayna because nin dad dad waaye gabar cajiinka loo diray albaabka ka gaadgaadaya inuu dab- daba orda raba isku qarxo isku duubo macnaha xilligaan xilligaas ma jirin hadda official ta laakiin xilligaa haddii ummaddu ay nala dhallinyaradu nala fahmi lahayd ama ummaddu nala fahmi lahayd shaamuna laga badbaadi lahaa ee, wax walbo tiyaatarkan laga badbaadi lahaa ee, saamaha hergahana laga badbaadi lahaa kuwo kaloo soo socdana laga badbaadi lahaa ujeedku marka waxaa naga ahayd waxaa ahayd ee, waxaan dareemay waxaa ahayd halista ka imaan karta ninka hadduusa daynin kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha kooxda dhalinta waayaha cusub shiina akhyaar oo qaybta dambe ee barnaamijka caweyska washington caawa marti igu ahaa barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa intaanu mar kale kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
obey waxaa leu hirtahay taatay obey humaadiya larkani way ku hodayaane cidiya dhulkii hooyo waa laba horaantii obey waxaa leu hirtahay taatay obey humaadiya larkani way ku hodayaane cidiya dhulkii hooyo waa laba horaantii aad baad u mahadsantahay caasha barnaamijkaasi cawayska washington intaa haddaan kaga gudubno